shirkii sanadlaha ayaan halkan ku qabanay inaga iyo memberska annaga waxaan isku waafaqnay inaan wax badan aan soo qabanay haddaan nahay islii business district association arrimahan ka hadallayna dadka waxaan isku raacnay wax fiican inaan qabanay 2024 waxaa ka mid ah inaan dadka registraynay inaan maarata oo library aan ka dhisnay gaarisa oo gabdhaha annaga nebgals aan u dhisayno hadda dhexda noo maraya inaan dhammaystirno projectkaas inaan maarata oon maarata aan sii wadno dadaalka oo aan xaafadda ugu dhigi lahayn xaafad nadiifa oo garbage aan lahayn oo howkaas aan lahayn oo amnigeedu sugan yahay inaan dowladda sare aan kala shaqayno dowladda countiga aan kala shaqayn hadday dowladda countiga canshuur ayay keeshay islii sida ay townka ku samaysay gabanaha uu sameeyey oo clean ka dhigay oo howkaas mamnuuca uu ku dhahay intana waxaan rabnaa inuu sidaasoo kale ka sameeyo hadduu ka samayn waayo annaga option kalaa noo furan sababtoo ah canshuuraan bixinaa wax kastaan dhiibnaa kiray dhiibaan memberska annaga guryaha qaarkood moolasha qaarkood inay xirmaan ay ku dhow yihiin marka waxaan rabnaa haddii waddada annaga ma lihin dadkaas iyo shaqaysan dowladda ayaa laga rabaa dadkaas inay meelayso meel ay ku ganacsanaan ay siiso laakiin ma aha saddex shay inay sameeyaan inay malaamiga ku ganacsadaan waa sharci darro inay ku ganacsadaan dukaamada horteed waa sharci darro inay ku ganacsadaan meelaha maarata ay dadka mari lahayn waa sharci darro xaafaddan mar badan shilil badanaa ka dhaca gabdhaha dadka oo soo u soo dukaami taga boodhaboodhada waddada dhex taagan meel ay dadka maraan ma laha dad badan ayaa gaari ku dhacay dad badan ayaa bigibiga ku dhacay dad badan ayaa boorsooyin looga dhacay amni darro badan ayay keentay in marka dadka ay jidadka degaan taasna waxay saamayn ku haysaa ganacsiga moolosha iyo ganacsiga islii dhammaan sababtoo islii waa suuq ugu weyn bartamaha iyo bariga africa meesha ugu weyn dad kasta waxay rabaan inay islii wax ka soo gataan dadka qaarkiis ayagoo rabaan ayay imaan la'yihin waxay u imaan la'yihiin xaafadda meel la mara ma laha waxaana sabab u ah dad ayaa maarata waratadii ayaa meel kasta qabsaday marka waratada annaga ma lihin dad baa waxay dhahayn dadka ganacsatada waaweyn yar maxay ka rabaan laakiin inay si dowladda iyo dowladda hoose countiga ayaa laga rabaa inaan dadkaas meelays laakiin inay soo degaan oo jidka xiraan dadkii socon lahaa dadkii waddada mari lahaa waxaa lagu khasbaa inay waddadii oo laba leen ah oo baabuurta ay mari lahayn ku xag ka socda kiinta ka socda ay meel ay maraan ay leeyihiin dadkii jidka dhexdiisa ay gaari ku dhacay muraayahaadka ku dhacay bigibigi ku dhacay